Dhallinyarada ku nool degmada Buulo Buurtio ee gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inay si isxilqaan ah u buuxiyaan meelaha ay ka burbursan tahay waddo ku taalla magaalada taasoo dhibaatooyin ay ku qabeen gaadiidka. Waddooyinka ayaa waxaa saameyn ku yeeshay roobkii ka da'ay degmada Buulo Buurtio ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid a dhallinyarada ayaa ka warramaya hawsha ay bilaabeen iyo waxa ku dhaliyay iyagoo dhallinyarada kale ugu baaqay in ay ka qayb qaataan nadaafadda iyo bilicda degmada Buulo Buurtio ee gobolka Hiiraan.
waddada oo laamiga iyo xaafadda wadajir oo oo marto oo jaayiga ah maanta saa arkaysiin ee, dhallinyarada degmada buuliburto annagoo ah ayaa isxilqaanay Ee, marka dhallinyaradana waa kana ee, gebigood waa shaqo qaran ayaan ku wada jurnaa saaki waa isxilqaanay Ee, waddadiina waa tanaa waddada saanay u burbursan tahay saaki waxaan kusoo kallahnay geedjinayaashiyaa waddada saa'id u qabsaday maadaama ay maamooyinkii iyo dadkii ay ku rafaadsan yihiin godkaas booshaas oo dhabarkayga dambe ku taallo ee, booshaasi saddex baabuuraa ku gidoontay iyo mootooyin anigaan oo idinla hadlayaa gacantayda ku toosiya xitaa dadkii ku toosiyaa ka mid ahay marka waa waa ka qiirooday waa ka naxay ee, marka waana waxaan u adkaysi waayay noqotay marka xalay inaa gurigayga ilaahu caafimaad iga bixiyaa taagnaayba saakayna waxaan ku soo kallahay inaan waddadaas aan ka shaqeeyo Ee, shalay meeshaana mooto igula gadoontay maantana ee dhallinyaradan garabkayga oo isxilqaantay aan soo- soo raacay geedi waa gurnay dhulka waa nadiifinaynaa carakaaba waa lagu shubaa dhulka waa la nadiifinayaa cid walba reer buluurta ha ka qayb qaadatay inaan dhulkaas la nadiifiyo dadka reer buuluburs haddaan nahay oo weliba reer hiiraan nahay waxaan saakis ku soo xilqaannay waddadan oo taayna ah oo marayno oo dadkaynu maraan oo duqoduudi waayeellada dhallinyarta waayeellada ay maraan saakis ku soo xilqaannay meeshaan dhowr qofoodaa ku gadoontay dhowr baahuraa gashay annagana waa u gegsa waynay arrintaas waxaanan rajaynaynaa ilaah idinkiis inaan annaga haddaan nahay dadka shacabka degmada buurburta degan inaan si dhaba oo isxilqaanno si dhaba aan u shaqayno qof kastana haddii waddadaas ay wax yar ay micnaha ay ka qabato injiriya xasanaad ilaahay ka siina Ee, wadadan oo baawurada iyo mo- bajaajyaasha ay ku dhib qabaan ee, meeshaan kisiro geeda ah aan ka habayno aan soo booqday maasha allah geedihiina waa gurnay kolley insha allah hadduu alla idmana ee, wadadanna waa taqaanin waddo kolley hadda maanta oo ay biyo fadhiyaan waaye waana arki doontiin doolar insha allah Ee, mar kale tan waxaan rajaynaya insha allah inaan soo booqanno sidaan si ka daran aan isku soo abaabulno oo geedaas hadduu ilaala insha allah aan aan ku qaadno ee, dad badan aan keenna duulaara insha allah Ee, hadduu ilaara waxaan aad u- ugu mahadcelina dhalinyarta isboortiska oo ila socota maanta ah Ee, oo garab weyn nagu siisay ee, inaan geedahan ka qayb qaadano oon gurno bilicda magaalka Waddadan oo in muddo aan helin wax dayactir ah waxaa xilligaani dhibaato u geystay roobka dayrta ee ka da'ay degmada Buulo Buurtio ee gobolka Hiiraan.